ee maanta wuxuu isu diyaarinayaa laba midkood inuu puntland sanad ama laba sano ku darsado oo failiyarkii iyo burburkii uu gaarsiiyey uu sii kordhiyo ama inuu booba doorasho booba doorasho soo socota ee oo si uu ugu guulaystana guddiga xalinta khilaafaadka uu ka soo galo guddigan waxaa la isugu qabsanayaa waxa idan xeer laga soo saaro in nidaam laga soo saaro dadka maxamed oo xubnaha ka mid noqonaya guddigaas waxay inay xasaanad helaan anigu dhawaan waa ka hadlay waxaan soo jeeday guddigaas waa in baarlamaanka puntland iyo dowladdu ay qaybsadaan waa in qof kastoo ka mid a xasaanad uu helaa waa in musharixiinta laga talageliyaa waa inaysan noqon guddi ninka xilka haystaahay intuu samaysto uu ku howlgalo hadduu madaxweyne cabdiweli isku dayo wixii hore u geystay hadduu ku daro inuu ama doorashada inuu booba isku daro isku dayo ama isku dayo inuu ku darsado labadaasna waxay noqon doonaan wax faraha looga gubtay rajayn mahayo inuu dariiqaas mari doono maantay waxaan qabaa talada aan siin lahaa waxa weeye hadduuba imaqlayo inuu puntland sanadka uu haray loo daayo ismadeeda in la heshiisiiyo bay ogow ismada puntland waxay isku khilaafeen cabdiweli dartiis laba kun iyo labaiyo toban doorashadii isagaya waxay u kala jabeen madaxweyne cabdiraxmaan oo qolan isagay raacday qolan waxay raacday ilaa maalinta ismadu isuma imaan ma heshiinin isagu markuu madaxa noqday isuma keenin ma heshiisiinin nin walba meeshiisa ayuu ku hayay marka maanta waxa u furan waxa weeye wax kastuu geystay abaar baa ka dhacday puntland waa ka maqnaa cadow baa soo weeraray puntland wuu ka maqnaa bal wuxuu ku mudaha uu marayay caalamka oo five star hotels iyo first class business buu ku jira diyaaradda dadka puntland waa dad istaahila inay helaan madax munaasab ah